warbixinadaasina waad maqli doontaan dhinaca kalena waxaa noo suura gashay inaan waraysi la yeelano guri xaaji xasan oo ah milkiilaha hotelka maka almukarama ugu horeyna waxa aan weydiiyey milkiile xabal inuu nooga waramo sida ay wax u dhaceen
weerar xura markaan dhabarkay ka yimideen oo tag dhabarkiisa way isku qarxiyeen markii waardiyi wax gaarayna gudahay soo galeen haye marka wax khasaaro ah oo la ogyahay ma jirtaa iyo tirada soo gasha hoteelka gudihiisa wallahi kolley mayd oo ku jira barkey gudi ayagaa haystay la hadda qofka soo saartay ma jirto ma joogaan ciidamadii dawladda federaalka ah meesha marka laga reeba ilaaladiina ciidanka waa yimideen waxay ciidankan waxay qabanayaan ma jirto marka anaga waa filayna weerarkan inagu dhacaayo waxaan warsanay inaan waddada goosano saan difaac u galno way noo diideen guddoomiyaha degmada noo diiday hobel oo yidhi ma dhigaysin difaaca iyadoo xamar oo dhan hotel walba hutiisa u xirtay aniga si gaara laygu diiday manoo filaa dhibkan u dhacayo og abeynta lagu sameeyey see ku ogaatay in dhibka uu dhacayo adiga maadaama hadda kahor saddex jeer ay soo weeraray saddex jeer waa hoteelka keliya ee saddex jeer hore loo soo weeraray marka maadaama aan dareenka qabay waxaan rabay inaan waddada si digsaga aan udhiga jawaan si bawar soo marayso aan soo control waa la ii diiday codsiaan qortay guddoomiyaha gobolkan u geeyey ma laysu jabin ilaa hadda hadda hoteelka gudihiisa yaa ku yaa ku jira marka khasaarada oo shaqayn la-aan oo guddoomiyaha degmada waxa idiinku sameeyey marka hadda hoteelka gudihiisa ma waxaa haysta maleeshiyada al-shabaab shabaab ka haystaa oo ku jiraan ciidankii dawladdana xaggee joogaan warlaakii buuxaan marka wax mas-uuliyiina ama dad la yaqaano oo hoteelka gudihiisa ama ku go'doonsan ama dhibaata ku gaarta ma jirtaa oo aa og tihiin wallahi ma sheegi karna marka anigaba ee marka dhulka dhacay dibadaan ka yimid dibadaan joogay ee haddana hotel soo gaaray markaan soo gaaray waxaa la sheegay dad ay ka mid tahay walaashay iyo nin seedigay kulli meesha ku go'doonsan yihiin dadka kaleo hoteelka deganaa dad ajnabiya ma ku jireen wallahi hoteelka mugu tahay dadna waa degan yihiin midna sheegay usoo doontaa inay kafeen haye marka ma sheegi karna anay soo jiraan hadda kaasi wuxuu ahaa guray xaaji xasan oo ah mulkiilaha hoteelka maka almukarama wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan sidoo kalena caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiidhay goob jooge ku sugnaa goobta oo lagu magacaabo cabdinuur maxamed axmed oo ah saxafi ku sugnaa hoteelka gudihiisa markii uu weerar ku dhacay
walaal horta wax meel wax falxun baa meesha ka dhacay anigu shan daqiiqa kahor intaan qaraxa dhicin qadaran ku qiyaasi karaan mid meesha qaraxa lala beegsado oo albaabka dambe oo hoteelka ah meel baarkin oo kasoo horjeedaan gaari aan wati ku baakimay hoteelkana dib gudaha usoo galay markaan fadhiistoon isla heshaah iyo wax dalbana qaraxii koowaada meesha ka dhacay qaraxii markuu dhacayna anagoo aragaxaana galay laakiin meesha way nala gilgishay qofka intaa in la-eg u jiro qaraxana ma fahmi karo ma horaa lagaa soo galay mise gadaala lagaa soo galay marka daaqadaha saahid ahaan kasoo yara fogaanay meesha dhexe hoteelkan anagoo tobaneeye ah isku soo urursanay kadibna laptop aan wato oo aan usoo qaatay meesha inaan kaga shaqeeyo oo hawl aniga iyo nin kaleo producer aan ka tashanayna sidaan film documentary ah oan qole usamaynayna aan uga tashan lahayn qaar ku gabagabayn lahayn aan alaabtii aan isku duuday alaabti markaan isku duudayna xabadii aa gudaha ka bilaabatay barxaddii anaanka hoteelkiisa ahayd oo ayadana la fadhiisan jiray kadibna koraan u yaacnay oo dabaqa koowaad ee hoteelkaan aan kor u fuulnay markaan dabaqa galnayna ilaahay wuxuuna waafajiyey dhanka laamiga maka almukarama qol soo xigo oo kon lagu xigay inaan gudaha usoo wada galnay anagoo toddoba ah oo afar kamid a shaqaalaha oo wiilkii receptionka joogay iyo saddex kabalyeri aan nahay iyo iyo iyo saddex kale oo qof oo aniga aan ku jiro oo hoteelka uun kasoo raacday meesha kadibna markii aan dareennay in kor dabaqa loo soo fuulo xabadda ay ka bilaabatayna daaqadihii labadaas midna musqusha midna derbiga aan aan aan kasoo boodnay marka alxamdulilah wax hadda dhibaatada oo toddobadeenina gaaray ma jirto si nabadaan uga soo boodnay alxamdulilah waana nabad qabnaa laakiin hadda gudaha waxa ka dhacay wax la qiyaasi kara ma aha saddex gabdhood iyo wiil kabaryeri on banaanka kusoo dhaafay oon indhaha la raaca intaan meesha soo mariyay wiilkiiyaan ka arkay wax nool wuxuuna ii sheegay isagoo shaatigiisa dhiig aada u fara badan uu ka da-ayo in saddexdii gabdhood uu la fadhiyey qoraxda meesha ka harsanayay afartoodaba baas loola qasbay kore ake a lagu garaacay kadibna isagun ilaahay uu ka badbaadiyay lakin saddexda gabdhood ay ay ay meesha ku qurbaxeen ay dhinteen maxay ahaayeen saddexda gabdhood cabdinuur wallahi aan ma sheegi karo aniga hoteelka dadka ka shaqeeyana ma ihi nin suxufi ahoo meesha maadaama dad siyaasiyiina iyo dad aan isleeyahay on warkaad samaysaan jadala xaqiiqatahay misafacaya waad ka heli kartaan aan meesha inta badan u tegi jirin marka meel aan kofeegeed iyo shaahe ka doontun bay ahayd mooyaane meel aan hadda dadka fadhiyay wada aqaano ma ahayn kolley gabdho soomaaliyeed ay ahaayeen allaha unaxariisto haddii sida wiilku uu sheegay ay sax tahay waayo anigu gudahan ku jiray oo maana arkaynin laakiin isagaa la fadhiyey oon aqaanay aniga oon kor ka salaamay marka banaanka markaan ku kulanana wuxuu ii sheegay in afartoodiiba baas uu ku jeexinin afka u duuban yahay oo oo asaga uu ka badbaado saddexda gabdhood leydana uu kasoo dhaqaaqay waxaad iga warantaa calaamadihii dhiiggii iyo wixiina way ka muuqdeen cabdinuur waxaad iga warantaa ee waxaad ii sheegtay inaad dabaqa labaad kasoo boodeen adinka oo toddoba qofa marka dabaqa labaad masaafo ahaan dhulka xagguu u jiraa sidee ugu dhiirateen inaad eh, iska soo tuurtaan dabaqa labaad wallahi dhulka wuxuu u jiraa afartan mitir haddaana khaldanayn laakiin meel waxaa jirta ee ka sokaysa oo oo jiingadii wax saarnaayeen oo dhisnayd oon isleeyahay markaad soo doodaysaan dhowr iyo toban mitir ay idiin jirtay meeshii marka waxay kalif- kaliftay annagu hal mar maana soo wada doodina mid mid yani intaan garbaha u qabanaan usoo tuuraynay oo meeshuu markuu ku dhacana mar labana banaa isagoo isbiidkiisa markuu wax yar hakada ama ama ama ama eh, xawaarihiisa iyo haddana mar labaad haddana kusoo boodaayo meesha marka qiyaastii afartan ay ahayd laakiin meelaan kusoo boodnay kadibna meel kale aan kaga soo boodnay sidaasaan um, ay noogu soo wada suura gashay aniga hal qof baa iga dambeeyey een, qofkii lixaadaan ahaa ee meesha eh, kasoo booda hadda aad ila hadlayso hoteelka xaggee u jirtaa aniga waan kasoo tegay meel nabada ahaan joogaa oo aada uga fog eh, ilaa dhowr kilomitr u jirta Een, halkaasaan joogaa oon oon oon xaafadayda aan ka fogeyn laakiin hadda areadi waan kasoo tegay meel nabadaan joogaa hadda aan ku suganahay wararka aad maqlayso markaa maxay yihiin hadda warar noocee baad ka maqlaysaa ileen meesha baad kasoo baxsatay dad fara badanaa kolley meel hotel haddii ay tahay eh, shaax laga cabayo haddana la seexanayo Een, wararka aad maqlayso hadda maxay yihiin ee ku saabsan xaaladda hoteelka caasha waxa aan maqlay oo ilaahay abuur ma jirto dadkii aniga xii soo raadinaya ay leeyihiin ninka socodiga ah ee meesha u badnaa isaga xog ka hela laakiin waa nabad qabaa shaksiyan een, ummadii meesha ku dhaliyana een, een, oo aana hadda dadkooda ka warramina waxaan leeyahay ee, qoysaskooda samir iimaan allah ka siiyo een, waxaan isleeyahay hadda kay ku jiraan kuma jiraanna waa la isku daboolaay een, waxaan rajaynayaa inay inay si deg deg hawshaas iga soo gabagabowda
kaasina waxa uu ahaa cabdinuur maxamed axmed oo ah suxufi ku sugan een, ku sugnaa gudaha hoteelka markii uu weerar ku dhacayay sidoo kalena waryaheena sahre ciidla nuur ayaa qadka telefoonka ku wareysatay dhowr qof oo markaasi goobjoog u ahaa markii qaraxaasi iyo weeraradaasi hoteelka lagu qaaday waxaa ka mid a ambasador maxamuud maxamed tifo oo ah wakiilka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka jarmalka wuxuuna ka waramayaa ugu horeyn sida ay wax u dhaceen wallahi zahri haddaan kaaga warramo horta meesha wax mucjiso ah ka dhacay laakiin qofkii ilaahay dila ayaa doonaya qof bini aadana maaragtay oo sugaya laakiin si ilaahna melekalaa horta ugu horeysa kan labaad aniga maanta duhurkii saanqulkii ugu galay waxaa hadda laga soo hadda laga soo saaray oo qolada amniga iga soo saareen iyagoo mataqaanaa ee gurmad iisoo sameeyey oo muxuu ahaa gudaha soo galay marka een, gudaha hoteelka wax ka dhacay waxay yihiin ma ka sheekayn karo maxaa yeelay aniga qolkan ku jir- qolka saan ugu jirna gudaha ayaan ayaan ayaan muxuu ahaa waxaan kasoo baxay dirishada laga soo saaray qolada amniga ah maxaa yeelay qaraxyo badan ayaa gudaha ka dhacaya iyo bambooyin iyo waxbaana quna ka dhacaya gudaha ciidamadii aja- ii keena muxuu ahaa jaranjaro oo gudaha iga soo saara muxuu ahaa een, diirishada iga soo saara hadda dibadaan jooga alxamdulilah waan gartay meesha waxaa maqalay inay rag hubaysani soo galeen oy gudaha usoo galeen hadda ma ka baxeen kuwaasi ma ka war haysaa maya weliba weliba ku jiraan weliba ku jiraan weliba ku jiraan eh, muxuu ahaa gudihiina waa lagu dagaalamaya weli laakiin hadda waxuun eh, guulaystay iyo cidda u guulaystay weli ma hayno laakiin dhibka kuleysa waa tiro badan waa fara badan yahay waan gartay marka qolalka aad ku jirteen gaar ahaan qolkaaga wax dhaawaca ma soo gaadhin soo maaha sidiisii buu ahaa qolku wax dhibaato ah kumaa dareemin dhexdiisa wa waxa dhaawaca maba ka soo bixin qolka muxuu ahaa laakiin bambo bam bam la tuuray ayaa dirishada gudihi jir- iridi jirishay marka eh, markii isku jirtana waxa waaye ammaan ma aha marka een, qolooyinkii amniga u qaybsaday sidaa ii yimid ayaga iisoo gurmaday oo iga soo saaray dhinaca dambe ee dirishada waan gartay marka qaraxu xaguu ka dhacay ma ma xagga horuu ka dhacay mise gudaha hoteelkuu ka dhacay maya maya qaraxa qaraxa horta gudahan bambooyina ka dhacaya laakiin qaraxa weyn wuxuu ka dhacay dhinaca dambe ee hoteelka laga soo daljiyo cadda uu ka dhacay waan gartay yaa kale kuu dhow ee iyaguna hoteelka ku jiray een, waqtigaasi wallahi odayaal badana way jiraan laakiin weli hadda ciidan ku dhiibi kara ma jirto laakiin waxaan ku- ku agaasima agaasimaha agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha cabdullaahi xayir ducaalan kuu dhiibaya waaya ii dhiib walaal waad mahadsantay aada iyo aad baan ii yeelanaya v idaacadda v o a agaasime waanu ku salaamaynaa ana- anaguna ee, bal iiga waran halkaad joogtay markii qarax iyo weerarku dhacay ee, sidayse e, maaragtay kuu saamaysay adiga iyo dadkii kuu dhowaa والله aniga waxaan kamid ahaa dadkii ka qaxweynayay hoteelka maka almukarama ee degmo hodan ama afartii iyo barkii galabnimo ama tobankii iyo barkii galabnimo qofku siduu u yaqaano dabadeedna halka laga soo galo dhinaca baabuurka kasoo galaan hoteelka ayaa bambooyin iyo qarax ka dhacay kadibna qarax baa isqabsaday kadibna hoteelkii bay gudaha usoo galeen annagu waxaanu ku yacnay kor dabaqas aad annagu afar qof ah waxaanu ahayn aniga oo agaasimaha gudaha wasaaradda ganacsiga bulshadaha xayir ducaale ambaasadoorka soomaaliya u fadhiya waddanka Soomaaliya bidii een dhakhtar caan oo laga yaqaan magaalada Muqdisho oo hadda maxamed saayid iyo nin ganacsada oo gaadiidlaya afar qiyaas waxaan fadhiya saddexaad dabeedna nin hubaysan loogu soo galay dabeedna wuxuu dhaafistay muxuu ahaa muxuu ahaa daaw ambasador beriberi iyo nin ganacsada aniga doctor soma nama soo gaarin halkaa waxaan ku sugan oo ku saddex saacadood waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ilaahay marka hore marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa ciidamada amniga soomaaliyeed oo ay ugu horiyaan ciidanka nabadgelyada soomaaliyeed ciidanka booliska ciidanka militariga dhammaan ciidamada soomaaliyeed oo dhan sidii geesinimada lahayd ee dadkii soomaaliyeed ee cadiga ku qabsaday hotelka maka almukarama ku badbaadiyeen sidoo kale waxaan kacsi u digayaa dhammaan dadkii shacabka ahaa ama ku dhintay ama ku dhaawacmay sidoo kale waxaan kacsi u digayaa dhammaan ciidanka soomaaliyeed ay sida geesinimada loo loo difaacay wixii ka dhintay iyo wixii ka dhaawacmay waxaanan aada ugu mahadcelinayaa ciidanka waxaanaan dawladda ka codsanaya inay ciidamada usi kordhiso waan gartay marka ambasador baribari waxaanu maqalay in dhaawac soo gaadhay siduu tahay imika xaaladiisu wallahi waa iga jiibnay waxaanu koridarta saddexaad meesha u dhexaysa labada guri ayaanu jiibnay na way xidhnaayeen marka ambasadorku aad buu u dhiix baxay gacanta dhaac weyn baa ka gaadhay calooshana dhaac weyn baa ka gaadhay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad buu u dhaawacmay laakiin ciidanka usoo gurmaday waana la qaaday baana la geeyey waana la dabiibayaa imika waan gartay marka maxaad arkayseen idinku marka idinka maadaamaad banaanka fadhideen ma raggu ma baabuur bay kusoo galeen mise lug bay kusoo galeen hoteelka anagu waxaan maqlay in bambooyin dhacay oo iyo buuxoodii iyo buuxi qabsaday kadibna waxaanu aragnay ninkii noo soo galay ee toogashada noo geystay aniga dadii kala kalaanu aragnay ma jiraan iyo xabado aada u dhacaya waayo anagu kor baanu saarayn waxa xagga hoose ka socdaa ma ogin waxaanu maqlayna qaraxda saabsaun oo sidii ciidamada dawladda si ay uga hortagaan cadowgii soo weeraray waan gartay marka intee in leeg bay socotay rasaasta iyo bambooyinka qaraxyada markaad qiyaasto wallahi annaga meesha waxaan ku jirnay ku dhow laba saacadood iyo iyo badh oo ciidamadu intaas ay cadowga la dagaalamayeen waxay ku gubanayaan qolalka iyo meelo luqiya waayo ciidamada uma soo babac dhigi karaan luqiya gudayaan meelay gelayaan waa dad soomaaliyeed oo adigoo kula mid ah iyo mas-uuliyada meel baxbada ka soo ridayaan meel marka ciidamada ay soo gurmadeen saaray wixii meesha ku jiray oo dhan nadiifiya hodelka dadkii kasoo saaray hodelkeeda ha qaasimo walaal waad mahadsan tahay intaa maxaad iigu dari lahayd intaa ii sheegeen ambasadorka iyo agaasimuhu
meeshii hadda waa lagu jiraa ciidanka sar waxaa saaran ciidanka nabad sugidda sbeshalka ahaa saaran hadda nadiifintii waa lagu wada hadda xabad baa dhacaysa weli hal baa ku dhuumaaysanaya oo maaragtay la hadda la dabdaba joogaa tirakoob saxana kaama siin karo oo tirakoobkii dee markii ugu horeysay oo ciidanku ay yimaadeen aawixii waa la daldalay marba ambalaasyada dhinacyada ka taagan oo marba wixii soo baxaa dhinacyada laga dafaya markii aan dhinaca la wareegi tiraahdo maaragtay waxba dhinaca kala wax ka marka tirakoob saxa hadda idinma siin karno laakiin sida cadowgu soomaaliyeed uu soo qorsheeyey waxumaysan dhicin alxamdulilah dhakhaatiirtii soomaaliyada maanta shirka ku lahayd oo meesha u badida joogtay waxba aysan gaarin ayagana waa tirkoobi doonaa koobkooda iyo waxa ay qabaan iyo wixii ka dhaawacay waxaasan maaragta soo gudbi doonaa marka mar kale inaan isu soo noqonay noqonaysa haddii lahaydna
kuwaasina waxay ahaayeen mas-uuliyiin markaasi kamid ahaa dadkii uu weerarku ku qabsaday hotelka maka almukarama oo ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk soo badbaadiyeen sahre ciidla nuur ayay u waramayeen halkaad kala socotaana waa v o a washington qeybaha soo socda ee idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan wixii warara ee soo kordha
falastiin ee wararkii ugu dambeeyey ee ka imanaya howlgalkii ay ciidamada ammaanku ka wadeen hoteelka maka al mukarama ayaa sheegay in weli howlgalkaasi socdo islamarkaana dhawaaqa rasaasta la maqlayo sidoo kale ciidamada ammaanku waxay soo badbaadiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo safiirra ku jiraan dhimashada waxaa ilaa hadda la gaadhsiinaya ilaa toddoba qof waxaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o a ee qaybta ingilishka cabdicasiis bilow cabdicasiis may maqashaa
si wanaagsan ilaa hadda maxaad nagaga biirin kartaa sida wax u socdaan
run ahaantii ilaa hadda weerarka wuu socdaa ilaa hadda laakiin ciidamada ammaanka iyo waxay joogaan afaf banaanka hore oo hoteelka maka almukarama ilaa hadda waxaa la badbaadiyey tiro qof oo uu kamid yahay safiirkii soomaaliya u fadhiyay dalka germanka la badbaadiyey tiro kalena waa la badbaadiyey ilaa hadda howlgalkiina wuu socdaa ilaa iminka laakiin way adag tahay in la in la qiyaaso inta qof oo weerarka oo ku dhinteen mise inay ku dhaawacmeen laakiin ciidamada ammaanka siday noo sheegeen oo banaanka joogaan waxay ku jiri jiraan dadaal dheeraad si ay ummadda soomaaliyeed oo ku xaniban hoteelka si ay uga badbaadiyaan maxaa la dhahaa argagixisada oo oo weerartay hoteelkii maka almukarama galabnimada maanta marka sida mas-uuliyiintu idin sheegayaan ma dad baa ilaa hadda ay gacanta ku hayaan gudaha hoteelka markaad eegtid
ilaa hadda ciidamada ammaanka banaanka ay kusugan yihiin dadkii weerarkii soo qaadeen ilaa hadda hoteelka iyaga gacanta ku hayaan dhawaqa rasaastana waa la maqlaa marmar dhifna waxaa la maqlaa dhawaqa bumbooyinka oo kale marka lama ogo mise lama qiyaasi karo siday xaalada noqon doontaa laakiin ciidamada ammaanka banaanka ay joogaan heegan ay leeyihiin inay u badbaadiyaan ummadda soomaaliyeed ee ku xaniban hoteelkii maka almukarama siday noo sheegeen banaanka ay joogaan wadooyinka dhan ay xireen si ay dadkii ku jiraan gudaha si ay caawiyaan iy caawiyaan si ay banaanka usoo baxaan ilaa hadda dhimasho laydin sheegay tirada hordhaca ah ama meydadkii debadda ama gudaha xog xogihii markaa ururiseen ilaa hadda maxaa jira
tiro cayman ilaa hadda ma jirto laakiin intii aan indhahayga ku arkay mise intii aan tiri waxa waaye toddoba ay ahaayeen laakiin wararka qaar waxay sheegayaan tirada dhimashada inay gaartay toban laakiin warkaas lama hubo laakiin inta aniga hubo toddoba qof oo mayd aan arkay wax mas-uuliyiina oo ilaa hadda la sheegay dadka dhintay ama dadka dhaawacmay inay ku jiraan iyo in kale maadaama goobtan mas-uuliyiin kala duwan ay fadhiisan jireen
siduu noo sheegay safiirka soomaaliya ufadhiyay germanka wuxuu yihi dad fara badan waxay ku jireen hoteelka laakiin asi ma sheegin shaksi ma tilmaamin shaksiyaad oo ku xaniban hoteelka oo weli la badbaadin laakiin wuxuu yihi dad fara badana meesha joogeen because maanta waxaa waaye maalin jimca waaye soomaalida oo dhan waa isku imaadan sida xeebta liibaa la aada maqaayidaha la aada marka dad badan fara badana joogo maqaayida maka almukarama ciidamada ammaanku ma idiin xaqiijiyeen gudaha hoteelka oo kale inay howlgalku uu ka socdo iyo in uu debadda ka socdo
howlgalka banaanka ciidamada banaanka jooga heegan ay yihiin kuwan gudaha ku jirana howlgalka waa la dareema dhawaqa rasaasta marka dhawaqa rasaas waxaa la dareema waxaa laga yaabaa inay tahay weerar oo labada dhinac ay iswadeersanaa xabado laakiin lama hubo ilaa haddana banaankaa joognay laakiin waa kasoo tagnay banaanka kasoo baxnay hadda laakiin weerarka ilaa iminka wuu socdaa wax xog ama laga hayaa haddaynu gabagabada u nimaadno tirada dadka ku lugta lahaa howlgalkan ee maleeshiyaadka ahaa
sida lii xaqiijiyey waxa waaye weerarkii waxa waaye waxay ku beegsa baabuurka ilinkii hore ay baabuurka ku beegsadeen ilinkii mark markay jibiyeen oo ay gudaha u galeen waxay ahayd lix qof lix lixdaas mid tiro kamid waa la dilay sida ciidamada amnigii noo xaqiijiyeen laakiin dadkii gudaha ku jira weli weerarkii qaadeen marka lama ogo waa laisku khilaafay saddex mi ay ahaayeen mise lix in ay ahaayeen ilaa hadda waa laisku haystaa inta tiro qof oo soo weerarta meesha laakiin banaanka baabuur ay ku qarxiyeen dabadeedna guda ay galeen sida ay weerarka u qaadaan aad baad umahadsan tahay cabdicasiis bilow ayuu ahaa wariyaha v o a ku sugan si toosan uga soo warramayay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a